dowladda hoose ee degmada boosaaso ayaa gebagebeetay qorshe wadooyinka magaalada isgoosida iyo aargooyinka lankihiraay ishaarooyin iyo calaamado jidadka si lanku horseeda khatar ku dhalata marowka wadooyinka isbaarooyinkan iyo walbadan tara doona gaadiidleyda shargadisan isticmaalasi wadooyinka boosaasa siyoonka dhiina shiil naftiyo iyo nafafka kale dhibaatahan ku diirna islamarkaana gaadiidleyda nagdan hanoo ilaaliyo waa sharciga iyo nidaamka lan sameeyey wadamarowka injineer cabdifataax cabdiraxmaan jaamac oo ka mid ah howlwadeenada ah dowladda hoose ee degmada boosaaso ayaa ku werbiye nidaamka iyoon sameeyana marowka wadooyinka walina uusa baawriyada faray inayoon hogaansamaan amarada dowladda hoose idii ka xadgudubtoona shuruucda laka qaada doona tallaabo sharci shaqadii aan maalmahan dan aanu wadnay oo ahayd shaqadii ishaarooyinka magaalada boosaaso inay yeelato degmadu ishaarooyin kuwaas oo kala hagaya gawaarida baarkinada gawaarida khaldan dhiganaya gawaarida waxa waaye meelaha baarkinada loo ogol yahay iskuusyadii sidoo kale arga markay kuu soo dhowdahay oad gaarigaa wadato iskuuskii argada isaguna kuu sheegaya inay meeshatan tahay meel arga ah xawaarahaga aad dhimayso sidoo kale iskuuska markaa marayso kale ay meeshu tahay meel iskuuska xawaarahaga aad dhimayso sidoo kale baakinada inay meesha tani baakin tahay oo aad dhigan karto inay baakin ahayn waxaa alle mahadiya maanta magaalada boosaaso inay calaamadahaas oo dhan inay wada yeelatay waxaan rajaynaynaa gaadileeda magaalada boosaaso inay u hogaansami doonto amarada waxa waaye dowladda hoose kuwaasoo calaamadahan waxa waaye ishaarooyinka magaalada ay soo hoosgalayaan sidoo kale ciddii u hogaansami weysa amarada dowladda hoose degmada boosaaso waxaa laga qabanayaa waxaa laga qaadayaa tallaabo sharciya oo ku habboon ciddii waxa waaye amarada ka hor timaada waxaana rajaynaynaa aanu ixtiraaminaa gaari kasta waxa waaye inuu shaqadiisa uu si fiican u guto amaradana waxa waaye uu si fiican u fuliyo isagoo aan ognahay inay ku xiran tahay badqabkiisa iyo waxa weeye shaqadiisa muwaadin waa inaynu ilaalino sharciga wadista gaadiidka iyo kan wadamarista si aynu u ilaalino badqabka nafteenna hantideenna iyo waddooyinkeenna kuriid markii wadooyin casriya diblanka dhisi magaalada boosaaso welibaa dowladda hoose ayay hirgeliday ishaarooyinkii calaamado lanka talgalinti or ahana baabuurti iyo dadweynaga si lan yaraya shilalka dhibaatada bulshada ku diirasa